waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali haddaba maxaa u qabsoomay dowladda cusub oo markii la doortay aada shacab badan ay ugu hanweynaayeen waxaan weydiinay cilmi faarax webi oo ku sugan magaalada beth iyo sharmaako faarax oo isagu melbourne ku sugan waxaa noo bilaabaya cilmi faarax waxaana u yidhi boqolka maalmood ee dowladda madaxweyne farmaajo iyo wasaare khayre konton maalmood oo kamid horta waxay kaga baxday magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo xil wareejintoodii kontonka kale ayaa konton shaqo ahaa dabcan boqol maalmood marka la fiiriyo dunida horumarta ayaa ku xisaabtan laakiin dalkeena boqol maalmood in hadda loo tiriya ma aha sababto waxa weeye dalku waxay nimankaanu la wareegeen dal dastuur qabyo ah leh aan miisaaniyad lahayn amniga dalku aysan gacanta gacantooda ku jirin xuduudaha dalku aysan ilaashanayn ooy furan yihiin hay-adaha iyo ciidamadu aysan dhisnayn marka lama dhihi karo marka intaasoo howlood ama intaasoo oo oo oo dulduleelo ah oo jirtay iyo konton maalmood maxay ka qaban kareen lama dhihi karin annagoo og in aanay dhaqaalena aanay dhaxlin ciidan amniga sugo iyona ayna dhaxlin ballanqaadyo fara badanna ay sameeyeen oo dadka soomaaliyeed ay sugayeen wax badan oo deg deg o inay isbedelaan hase ahaatee ayaga laftooda de cambaynka doorashaday ku galeen laakiin waxaa ku adkaatay marka inay wax badan ka qabtaan sababto waa muddaduna waa yareed awoodda ay haystaanna aada u yareed mushaar la-aan shaqaalaha iyo ciidamada ah iyo isbedelada ay ku sameeyeen oo aada iyo aada u baaxad weynaa ayaa ayaan dhihi karaa inaan wax weyn oo hadda dadka soomaaliyeed ka fishaacsan jirin waxaan qabaa boqolkaas maalmood ha u noqoto saldhig boqolka hadda ka bilaabanaya aan kasoo qabanna inay in lagula xisaabtamo waa gartay sharmaake isla taas waxaan isleeyahay qorshaha amniga qaran ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dhex maray wuxuu ka mid ahaa waxyaalaha aan isleeyahay waa ugu muhiimsanaan intii raydu ay jireen aada iyo aada run ahaantii inta uu taabtay cilmi intii uu taabtay aad baan ugu raacsanahay waxaan ku dari lahaa kontonkii maalmood oo dowladatan hadda ay sida aadka u shaqaysay waxyaabaha ay qabatay waxaa kamid ahayd waxay muujisay dowladu wanaag bay muujisay iyadoo xoogga saartay inay la dagaalantaa musuq maasuqa la xisaabtanto shaqaalaha dawladda bixiso mushaaraadkii shaqaalaha dawladda laga soo bilaabo bisha janwary ilaa bisha hadda aan ku jirno ballan qaadayna wixii hadda ka dambeeya mushaarka shaqaaluhu inuu diyaar yahay laba waxay wada shaqayn dhow la samaysay madaxda maamul goboleedyada iyagoo bishii abriil lix iyo tobankeedii gaaray heshiis macnaha national security framework oo xoogga lagu saarayo sidii lagu yagaleeli lahaa ciidan soomaaliyeed oo ay soomaaliya yeelato ciidan ciidanka amniga suga oo ay soomaaliya yeelato waxay isku raaceen in ciidan inclusive ah oo isku dhaf ah laga soo aruuriyo dhammaan gobolada soomaalida kaasoo horseedi doona in si tartiib tartiiba ay ula wareegaan amniga sugidda amniga waddanka ay kala wareegaan ciidanka hadda jooga amisom intii kontonkii beri waxaa kaloo qabsoomay oo wax weyn laga qabtay arrimaha amniga walow dad badan ay dhinteen qaraxyo badanna ay dhaceen haddana waxaa dhacday kuwo kaloo aada u fara badan oo la fashiliyey oo intii ayaan gaarin target targetkoodii la qabtay taasna aada iyo aad bay ugu ammaanan yihiin waxaa la furay xafiiska diwaan diiwaangelinta axsaabta yaa la furay oo sida la rajaynayo haddii ilaaha yidhaahdo twenty twenty one in doorasho macnaha ku salaysan axsaab ah inay qabsoonto yaa la rajaynaya walow howlaha yaalla ay aada u badan yihiin oo ay ku xiran tahay arrimo kaloo fara badan oo sida cilmi u taabtay in la dhamaystiro dastuurka qabyada iyo arrimo kale ay ku xiran tahay sidoo kale waxaa ka mid ah waxaa la qabtay heshiiskii dhex maray puntland iyo galmudug ee ku aadanayd dagaalkii soo noqnoqday ee gaalkacyo ka dhacay dhanka xiriirka caalamiga sidoo kale arrimo la taaban karaa laga qabtay haddaan soo qaato oon soo koobo kenya iyo etoobiya oo aan laba dal oo deris nala ah kenya iyo soomaaliya haddaan ku hormaro duulimaadyadii awal mari jiray wajeer waa la bedelay oo w hadda ka dambeeya waxaa laga dhigay si toosa muqdisho iyo nairobi etoobiyana sidoo kale waxay ballan qaaday wixii hadda ka dambeeya wixii dana oo ay soomaaliya ka leedahay inay u mari doonto dowladda federaalka waa kuusoo noqonaya sharmaake waa mahadsan tahay cilmi dowladda howlaha hadda uu ka dhawaajiyey marka laga soo socdo dhaliilana dabcan waa loo soo jeediyey intii yarayadu ay jirta waxaa ka mid ahaa hal mar in guddoomiyaashii degmada matalan magaalada muqdisho hal mar la xaaqay iyo weliba taliyayaal ciidamo sidee u aragtay adigu arrintaa haddii aan walaalkay ku aan dabagalo inta aanan su-aashaas u gudbin horta waxaa qodobada uu sheegay aad baan ugu waafaqsanay waxaa kaloo runtii muhim ahaa in la xuso shirkii london oo runtii aan dhihi karno wuxuu ahaa shir muhima oo caalamku kasoo qayb galay dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyaduna iyagoo wada jira ay tageen waxaa kaloo muhima arrinta wajeer oo dadka soomaaliyeed walaalkay uu tilmaamo waa arrin kaloo runtii aad muhim u ah waxaa kaloo muhim u ah oo runtii hadda aan toddobaadkan aan maqlaynaa in muxuu ahay wasaaradda caafimaadka soomaaliya wasiiradeeda fawziya ay markii ugu horreysay shirkii jeneeva ka qayb gashay ayna noqotay guddoomiye ku-xigeenka shir guddoonka labaatan iyo toddoba sano kabacdina ay soomaaliya ka mid noqotay muxuu ahay arrimahaas muxuu ahaa ay ka mid noqotay inay xubin ka noqoto golahaas arrinta shaqaalaha iyo muxuu ahaa arrinta amniga lafteeda haddaan kusii taabto waxaad moodaa in amniga xamar uu hadda aad iyo aada u wanaagsan yahay inkastoo weli deel ku jiraan tusaale qaraxyada bishii abril dhacay waxay ahayn soddon iyo labo dilalkuna waxay ahaayeen sagaal iyo toban waxay qaraxyadu waxay ahaayeen afar iyo soddon iyo labo mayna waxay ahayn sagaal iyo toban dilalku waxay ahayn saddex iyo toban mayna waxay ahayn sagaal waxaa dareema marka hoosu dhac weyn inuu jiro waxaa kaloo iyaduna muhim arrintii ku saabsaneed muxuu ahaa saacadaha shaqaalaha dowladda oo la kordhiyo aad iyo aad ugu mahadsan yihiin haddaan usoo noqda arrinta xilalka ee guddoomiyaasha degmooyinka hal mar la wada bedelay iyo talayaasha ciidamada aragtida waa lagu kala duwan yahay madaxdu ayadaa taqaano siday u xulatay laakiin kolley aniga waxaan ka mid ahay dadka qabo ma ahayn in hal mar la iswada raaciyo dadka intaan la eg sababta waxa waaye dad badan oo waxaa ku jira runtii taliyaasha ciidamada rag badan oo shaqadooda aada ugu wanaagsanay degmooyinka rag badan oo laga yaabo inay ku wanaagsanaayeen marka anigu waxaan qabaa dhaqan soo jireena ayay noqotay tan iyo laga soo bilaabay embakazi in hoggaan kastoo yimaadaaho inuu xaaqo taliyaasha ciidamada gobolka banaadir dekeda iyo airboorka muxuu ahaay iyo muxuu ahaa arrimaha no iyo degmooyinka gobolka banaadir waxaan qabaa marka waa laga wanaagsan yahay aan qabaa dhaqankaas in qofna victim oo u noqdo rejiim ama talis ama hoggaan la bedelay in daraaddeed meel looga dhaco qof soomaaliya oo laga yaabo inuu kartideeda iyo awooddeeda uu leeyahay si kastaba hahaatee arrimahaas way dhaceen wax hadda muxuu ahay dib loogu noqon kara male waxaan soo jeedinayaa marka dhowr arrimood waan is leeyahay muxuu ahay ama arrimahaas ay kaabaan ko waxaa ah in mas-uuliyiinta xilalka laga qaaday horta looga faa'iideeyey qaranka maadaama ay waaye arag yihiin oo aan suuqa lagu sii dayn sidii horeyba u dhacday in lagu meeleeyo wasaaradaha iyo wakaaladaha in guddoomiyaasha degmooyinka iyo gobolka loo furo seminaaro iyo shirar lagu barayo lagu tababarayo howlaha wasaa howlaha degmada iyo mashaariicda qabyadaha iyo iskaashiga degmooyinka ka dhexeeyo iyo iskaashiga kala dhexeeya hay-adaha qamni hay-adaha qaranka kala dhexeeya in lagu baro waa ogtahay dowladdeeni soomaaliyeed oo ka awood iyo tayo badneed dowladdan oon anigu ka mid ah raggii wasiire ka noqday dhiisiyaasha iyo barasaabyada sanadkiiba mar ayaa waxaa la keeni jiray seminaar lagula lagula socodsiiyo howlaha qaranka iyo wasaaradaha iyo wakaaladaha arrintaas qodobka kaloo yar oo ah muxuu ahaa dadka la meelayna waxay u badan yihiin dadan shaqaale ahayn arrintaasna waxaa waxaan wanaagsan in laga waantoobo wixii hadda ka dambeeyo qofka shaqaa marka hore shaqaale laga dhigo haddii ay dhacdo qofan shaqaale ahayn in la qaatanaya marka shaqada laga laga joojinaya in dib loo shaqaaleeyo si shaqadu ay ugu dhex abuuranto shaqaalaha dowladda iyo dowladda hay-adaheeda dhexdeeda wa garta waa garta cilmi waa mahadsan tahay sharmaaka haddaan kuusoo noqdo madaxweynuhu intii yaraydu hadda uu xilka hayay safarra aad u fara badan buu galay had ka horna madaxweyne isaga ka horreeyey xasan sheekh wuxuu ku dhaliilay safaradaas badan marka dhaliilahaas loo soo jeediyey ka warran safarada badan oo uu galay intii yaraydu uu xilka hayay
waa run waa runtaa weeye markii kambaynka uu ku jiray waxyaabihii loo isticmaalay in lagu rido dowladdii tan ka horreysay waxay ka mid ahayd safarada badan oo madaxwe madaxweyne xasan sheekh uu galay waxay muujinaysaa waxay muujinaysaa haddaad aragtid macnaha safaro badan haddaad aragtid waxay muujinaysaa waa midda koowaade madaxweynaha markii meesha uu yimid wixii u yimid iyo wixii uu rajaynayey waa ay kala duwan yihiin waa ay kala duwan yihiin anoo arrintaas iyadaa baaray yaan waxaan daalacday bogga wasiirka arrimaha dibadda yuusuf garaad oo run ahaantii taxliil aada u dheer ka baxshay yuusuf macnaha wasiirka arrimaha dibadda yuusuf garaad wuxuu inoo sheegay in safarada madaxweynaha ay ku salaysnaayeen isbeddelkii ka dhacay soomaaliya oo keenay niyad aada u wanaagsan ku beeray macnaha dadka soomaaliyeed iyo dhammaan dadka daneeya arrimaha soomaaliya isbeddelka dhacay in isbeddelkaas dhacay dartii in dadka daneeya arrimaha soomaaliya loo tago oo isbeddelka dhacay loo sharxo islamar ahaantaasna barnaamijka dowladda cusub ay qabanayso muddada teenkeeda ah loo sharxo iyo sida ay jeceshahay wax hadda ka dambeeya in loola macaamilo iyo ku aadanaa yuusuf wuxuu inoo sheegay safaradii faraha badnaa oo wafdiga madaxweynaha ay ku sameeyeen meelo badan oo ka mid a caalamka marka laga reebo laba dal marka laba dal oo kii etoobiya marka laga reebo wixii kale wax qarash ah inayan ku bixin oo dawladihii la tegayay ay bixinayeen bixinayeen wax allaale wixii ku baxayay safaradaas iyada ah marka la fiiriyo maxaa ka soo baxay waxaa la odhan karaa wax guulo aada u waaweyn baa yaa laga soo hoyayay safaradaas iyada ah sacuudiga oo kale dawladda waxay ula tagtay ilama afar bilyan oo dollar bay ula tagtay hadda asbuuca soo socdo wafdi ka kooban wasiiro oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiiro iyo dad kaleo xirfadlayaal ah yaa waxay aadayaan sacuudiga si ay ula sii dhiraan dhiriyaan mashaariicda sacuudiga ay ka qabanayso soomaaliya iyo meelaha laga fulinayo imaaraadka sidoo kale qatar sidoo kale turkiga iyaguna waxay sheegeen inay labalaabi doonaan garab istaaga ay garab taagan yihiin dadka soomaalida inay ka tan u dambaysa cilmi intii hadda xukunka yar waa kasoo sheekeyna konton maalmood bay xukunka saxda lahayay marka laga reebay intii golaha wasiirada la dhisayay marka inta xukunka hadda dowladdu ay jirtay maxaa kaa farxiyey maxaase runtii maaragtay aad dhibsatay markay noqoto dowladda iyo sida ay wax u wado dabcan waxyaaba badanaa naga farxiyey intii hadda aan guula sheegno oo de hadda walaalkaynu ka shanqariyo o dhan safarada arrimaha dibadda oo kale oo aad iyo aad muxuu ahay positiveka u wada ahay sida madaxweynuhu uu sheegay oo dhan waa naga farxiyeen shaqada gudaha ah oo prime ministerka uu haayo oo ah shirarkii joogtada ah ee golaha wasiiradu inay soo noqdeen kormeerna soo noqdaan dekedii airboortka iyo dhaqaalihii iyo miisaaniyadii iyo isla xisaabtan iyo shilin walba meesha ku dhacay iyo meesha ku baxo in la dabagalo inay aad iyo aad muhim u tahay waxaa kaloo aad iyo aad ugu farxiyo in arrimihii welwalka badan laga qabay oo xamar ka jiro sida dhulboobka oo kale in aad iyo aad ad moodid in loo xakimiyo oad moodid dawladdaanu inay aad iyo aad iskaga ilaalinayso waxyaabihii dawladdii hore lagu dhaliili jiray inkastoo dawladda lafteeda ay shaqo qabatay laakiin waxaad moodaa inay u muuqdaan niman firfircoon oo ay ka dhab tahay inay wax qabtaan waxyaabaha aan aada uga naxay haddii aan soo koobo waxaa ka mid a beddelka israaca oon isleeyahay madaxweyne ra-iisul wasaare wasiiro taliyaal ciidan guddoomiyaal degmo guddoomiyaal gobol agaasimayaal guud maareyaal guud muxuu dekadii aeroboortkii la taliyaashii madaxweynaha agaasimayaashii madaxtooyada la taliyaashii ra-iisul wasaaraha agaasimayaashii ra-iisul wasaaraha oo cusub markay yimaadaan waxaad moodaa in la xiray jabtar dhan oo khibrad iyo waayo aragnimo lahay waxaan ka jeclaa lahaa arrintaa iyada ah in fursada la siiyo wasaaradaha iyo wakaaladaha madaxweynaha ra-iisul wasaaraduna xafiisyadooda aanay ku degdegin beddelkooda oo ay ogaadaan qiimeeyaan shaksiyaadka dalka wax u tari karana ka reebaan dadka kalena aysaa ku bedelaan marka arrintaas xoogaa siluug baa igala jiray laakiin dadan maanta wax dhibaataa male aragtidooda saasay noqotay haddii guulu ka soo baxdana dee ayaga ayaa guushaas u ximbaara ummadda soomaaliyeed haddii guul darra timaadana dee waxay noqonaysaa arrimahaan sheegaya waa garta sharmaaka isla taas laftigeeda in maxaa kaa farxiyey mabiyaha ama hal point inaad ka tuurtid iyo waxaad is leedahay runtii waa ka xumaata amaadan filayn oo dawladdu ku kacday run ahaantii inta hadda walaalkay cilmi sheegay waa ku raacsanahay shaqaalaha dawladda waxaa fiican in laga reebo siyaasadda in laga reebo ay noqdaan dad siyaasadda ka madax bannaan oo haddii isbeddel yimaado uusan taaban uusan saamayn ku yeelan iyagii oo shaqadooda ay noqoto mid sakuur ah si mar kasta ay dadka ugu adeegaan taas waa ku raacsanahay cilmi waxyaalaha iga farxiyay waxaa weeye waxaan aada u dhageystay wasiirka maaliyadda doctor bayle doctor bayle wuxuu sheegay waxayna ka mid tahay macnaha dawlad wanaagay ka mid tahay sidii intii uu la wareegay xilka hadda uu hayo in uu balle inuu la dagaalamay musuq maasuqa badiyey la xisaabtanka tiina ay horseeday in dakhligii dawladda meeshii awal uu ka ahaa dekada iyo eeraboorka meeshii awal ay ka ahayd toddobaatan kun boqol kun ay kasoo xaroon jirtay maalintii hadda ay gaartay laba boqol oo kun ilaa saddex boqol oo kun marka waa wax aada loogu farxa weeye de waana ognahay oo soomaaliya ma ahan kaabayaashooda dhaqaalaha ma aha xamar iyo dekada xamar iyo eeraboorka xamar ma ahan waxa loo baahan yahay waxaa weeye xiriirka hadda madaxda dawladda iyo kuwa isteydyada ay sameeyeen in hoos loo sii daadajiyo oo la sameeyo waxa la yihahdo ministerial task forces oo wasiiradii waxbarashadii ay xiriir hoos samaystaan kuwa maaliyadda ay xiriir hoos samaystaan oo macnaha dawladdii hoos ay usii socoto baarlamaankiina guddiyadiisii iyo wasiiradiina ay si hoose usii wada shaqeeyaan run ahaantii wax allaala wixii hadda boqolkii maalmooda lasoo dhaafay qabsanay oo wax aada loogu farxo wax sida aadka looga naxo soomaaliyana caado u noqotay waxaa weeye shirkii dhowaan ka dhacay nairobi oo isku aruursadeen koox xildhibaano ah oo isugu jira dad tartamay dad dawladdii hore ka mid ahaa iyo dad aan isleenahay waxaa ku adeeganaya dawlado shisheeye tallaabadii ay macnaha xilli aan ku habboonayn in wax la mucaarado iyay bilaabeen inay wax mucaaradaan oo waxay ahayd hal sano iyo laba sano kadib markii dhaliilaha dawladdan ay leedahay si toos ay usoo baxaan bay ahayd in ama wax la mucaarado ama wax la ayido waxaan qabaa kuwaas iyagana inay degdegeen inay degdegeen taasna aad baan uga naxnay
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali